إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqan qodobadiisana waxaa ka mid ah saddex xubnood oo ka tirsanaa guddoomiyaasha xaafadaha degmada baardheere ayaa lagu qaarijiyey gudaha degmadaas ehlada mas-uul ka tirsanaa shirikada hormuud oo shalay maraykanku uu ku dilay magaalada jilib ayaa faahfaahin dheeri ah waxay ka bixiyeen duqaynta iyo saameynta ay ku yeelatay maraykanka iyo dowladda federaalka ayaa waxay sheegteen mas-uuliyadda duqaynta jilib ee shalay dhacday iyagoo si isku mid ah u sheegay in ay beegsadeen sarkaal ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin hogaanka sare ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa bayaan ka soo saaray dilkii maraykanku uu dhowaan u geystay amiirkii mujaahidiinta alqaacidada jasiiradda carabta waxaa maamulka islaamiga ee shabeellaha dhexe isu dhiibay askari ka soo goostay dowladda federaalka ah saraakiil ka tirsanaa ciidamada shisheeye ayaa xaflad sagootin ah waxaa loogu qabtay magaalada muqdisho kuwaas oo dalalkoodii ku gurya noqday sidoo kale warka waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن saddex xubnood oo ka tirsanaa guddoomiyaasha xaafadaha degmada baardheere ayaa lagu qaarijiyey gudaha degmadaas axmed xasan goodax ayaa warkan inoo haya habeenkii xalay waxaa degmada baardheere ee gobolka gadow ka dhacay howlgal gaar ah oo ay fuliyeen ciidamo si gaar ah u tababaran oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab wararka naga soo gaaraya degmada ayaa waxay sheegayaan in howlgalladan lagu dilay saddex xubnood oo ka qayb ahaa maamulka degmada waxay ahaayeen guddoomiye waaxidya si firfircoon ula shaqeeya ciidamada xabashida ee heesta degmada sida ay dadka shacabka ahi sheegayaan saddexdooduba waxaa lagu kala dilay xaafadaha ay madaxda ka kala ahaayeen magacyadooduna waxay kala yihiin carabjiis xasan santuur iyo qaadi jibriil labada nin ee sida gaarka ah loo hadal hayo waa carabjiis oo guddoomiye ka ahaa waaxda buula kaskey iyo qaadi jibriil oo guddoomiye ka ahaa waaxda buula kuulow warbaahinta ayaa si aad ah u hadal haysa dhacdadan iyadoo saraakiisha dowladda federaalka ee ku sugan baardheere ay sheegayaan in ay cambaaraynayaan dhacdadan dadka ammaanka falanqeeya ayaa howlgalka ku tilmaamay mid bannaanka soo dhigay fashilka heesta dowladda federaalka iyo shisheeyahaba ehelada mas-uul ka tirsanaa shirikadda isgaarsiinta hormuud oo maraykanku shalay uu ku dilay duqayn ka dhacday magaalada jilib ayaa faahfaahin dheeri ah waxay ka bixiyeen duqaynta iyo saameynta ay ku yeelatay warka iyo war kale oo ku saabsan maraykanka iyo dowladda federaalka oo sheegtay mas-uuliyadda duqaynta jilib ee shalay iyagoo si isku mid ah u sheegay in ay ku beegsadeen sarkaal ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa inoo faahfaahinaya cabdisamad cabdulaahi shalay gelinkii dambe diyaaradaha dowladda maraykanka ayaa duqayn ku dilay maxamuud xaaji salaado oo ahaa maamulihii shirkadda isgaarsiinta hormuud ee degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe allah u naxariistee maxamuud xaaji xilligii ay dilayeen maraykanka wuxuu ku sugnaa beertiisa oo ku taala duleedka degmada jilib waxaana uu adduunyada kaga tegay sideed caruur ah sida laga soo xigtay qaar ka mid a ehladiisa taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaan africom oo ka hadlay duqayntan ayaa sheegay inay ku beegsadeen sarkaal ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheegashada maraykanka ayaa waxaa kaloo ku raacay dowladda federaalka ee uu hogaamiye farmaajo iyadoona sheegtay inay garab ka siiyeen sidii uu maraykanka u dili lahaa ganacsade maxmuud oo ahaa maamulihii hormuud ee degmada jilib haddaba maxaa ka jira sheegashada maraykanka iyo dowladda federaalka waxaa inooga jawaabaya cabdicasiis xaaji salaad oo ah walaalkii ka weyn ninka ay dayaaradda duqaysay oo ila dhashay maxamed xaaji salaad la yidhaahdo oo walaalkii iga yara ah da'diisana ahayd konton afar jir wuxuu joogay beertiisa markay dayaaradda duqaynaysay markaa gacanka xaq daran baa dishay kolley macnaha ma ahayn nin shabaab ah wuxuu ahaa nin shaqaale hormud ah gaar ahaan maamulaha jilibuu ahaa asagoo beertiisa dhex joogo oo beertiisa markaas tegey ayay daaradda manaha ku duqaysay meesha allah unaristo jannad allah ka waraabiyo waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta ah inay ogaato in gaala aysan maanta shabaab u socon oo dhib kale iyo howl kale ay wadato oo ninkii dhaqaaqayba inay iska disho iska rabto marka insha allahu tacaala kolley iyo kolleytaba waxasaa la yeelaya rag waaye gaala waxasaa yeelaysa waa dad islaam ah ninka macnaha marka hore waxay beenta noo sheegi jirtay shabaab baan raasinaya laakiin maanta inuusan shabaab ahayn ummadda oo dhanaa markhaati ka ah beertisay ku dhex dishay sidoo kale qaar ka mid a maamulka sare ee shirkadda hormuud oo la hadlay warbaahino caalami ah ayaa waxa ay sheegeen in duqayntii maraykanka uu ka geystay duleedka jilib ay ku dileen nin lagu magacaabo maxmuud oo maamulo uga ahaa xarunta degmada jilib ay ku leeyihiin maxmuud xaaji salaad ayaa caanka ahaa degmada jilib waxaana dhimashadiisa ka qiirooday inta badan dadkii yaqiinay qaar ka mid a shaqaalaha hurmuud ee jilib ee uu maamulaha u ahaa iyo qaar ka mid a ehladiisa ayaa si murugo leh waxa ay uga hadleen dilka gardarada ah ee uu maraykanku u geystay ninkan magacayga waa mukhtaar maxamed aamiin oo loo yaqaano maalimey maxamuud xaaji salaad waxaan nahay qaraabo runtii maxamuud markaan soo tukaday salaada casar ayaa waxaa maqlay jug ayaa maqlay waxaa la ii sheegay in maxamuud xaaji salaad beertiisa ay gantaallo ku dhaceen hadda waxaan arkay in jirkiisa gabalgabal loo soo oriyay hilibkiisa bac uu ku duuban yahay oo gabalgabal bac ugu jira runtii maxamuud aad baan ugu qiiroonay markaa aragnay annaga waxay leeyihiin baxaan dilnay sargaal ku duqayna duleedka degmada jilib ayay dhihi doonaan way sheegan doonaan kolley annaga laas waan aragnaa ani waxaa leeyihi axmed xasan cali waxaan nahay shaqaale hurmuud maxamuud xaaji salaad maamulahaygu ahaa gacanka xaq daranaa dishay shabaab shuqul kuma lahayn muddo toban sano ka badan oo jilib maamulo ka ah oo ka shaqaynaya nin aad u dabeecad fiican saqay ah salaada iyo soonka iyo sunnada aanan kala reebin annagaa ku naqiin duhuraa isla dukan salaada casirna
wuxuu ahaa saaxiibkeeda khaalig ahaa u ahaa cudowgii oo amiirikaanka ahaa ayaa dilay maxamuud xaysalaad asagoo joogo beertiisii waa maqnaa waxu ku maqnaa xamaru ku maqnaa toddoba saac waxaas ka baxay jili waas ka baxay asagoo kormeer u socdo beertiisii oo mudug ka maqnaa bil ka maqnaa asagoo kanaalkiisa oo beerta beerta waraabiyo asoo dul taagan ayaa diyaaradda ameerikaankaay ku dhufatay waxaad ogaatiin intaa muslin ah oo ashhaadinaysa oo ku xiran maxamuud xaaji salaad maamul hormuud waay weligiisa laguma sheegin meel kale laguma sheegin qofka saaxiib ula ahaa aniga saaxiibkeeda gaarkuu ahaa maxamuud markuu ay duqaysay diyaaradda ayaa meeshaan ka maqalnay hilibkiisii waxaa loo soo qadqaaday hal hal a loo soo qadqaaday marka ma raadinayso gaal shabaab ma raadinayso waxay raadinayso nin ashahaato ayay raadinaysaa waxaa ii muuqday maxamuud xibli badan ayaa ka maqan xibnihiisii ma dhamma hadda marka waxaan joognaa oo maaragtay gurigiisii oo hilibkiisii la keenay hadda waxaa lagu soo maqan yahay maaragtay gacantiisii oo midig ah hadda la soo helay maxamuud jirkiisii ma dhammaysnayn madaxiisii baraa ka maqnaa maxamuud ma dhammayn maxamuud muuqalka waxaa laga fahmi karaa keliya sanka iyo maaragtay waxaa afka laga fahmi karaa in kale laga fahmi kara male iyo lugta oo midig ah ayaa laga fahmi karaa oo mijinta hoos ayaa laga fahmi karaa meel kale maxamuud laga fahmaayo ma jiraan gaala waxay mataqaanaa dadka waxaa loo sheegay waa been bay ahayd waxay al-shabaaba raadinoona been ay ahay waxa ay rabtaa inay islaamka inay ku banaysato dhiiggiisa inay ku banaysato bay rabtaa maahan cid shabaab raadinoosu maaha maxamuud bereleyo ahaa haddaba waa sidee dadweynaha ku nool degmada jilib cadowtooyin teeleeg ayayna u qabaan maraykanka oo mar weliba ku beegsada duqaymo arxan darro ah marka waxaa idin sheegayaa gaala waa soo dhigatay ubadka hadda yar iyo kan soo koraayo iyo kan hadda dhalayno waa tababar inaan siinaa gaal waa aarsidhaynaa islaamkana noo aari doona haddii aan la idmo maxamuud waxaa dilay maraykanaa dilay maraykanna waa noo taallaa kolley haddii waxa oo lasoo qabto nambarkayga waa lakas hallii keeno anaa gacantay ku qalaa maraykan maraykanka ayaa muddooyinkii dambe sii laba jibaaray duqaymaha arxandarrada ah ee uu geysanayo dadka shacabka ah ayaana waxba ka galabsan waxaana ganacsada maxmuud ka sii horeeya duqaymo uu ka geystay deegaanka hombooy oo ku yaala duleedka degmada jilib halkaas oo ay diyaaradahooda ku dileen wiil dhalinyaro ahaa xilli uu beertiisa salaada casir ku tukanayay sidoo kale dhowaan ay ahayd markii uu maraykanku ku dilay deegaanka mobleenka oo u dhow degmada jilib wiil dhalinyaro ah oo kalluumaysato ahaa waxaana ugu dambeysay oo ilaa iyo hadda jilib iyo qaar ka mid a gobolada soomaaliya laga hadal hayaa duqaymihii uu maraykanku u geystay qoys dhan oo wada degnaa degmada jilib dhexdeeda halkaas uu maraykanku ku dilay gabar labaatan jir ah iyadoona uu ku dhaawacay laba kale oo dumar ah hogaanka sare ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa soo saaray bayaan ku aadan dilkii maraykanku dhowaan u geystay amiirkii mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta maxamed daahir calasow ayaa warkan inoo haya bayaan ka kooban shan beej kuna qornaa luuqadda carabiga ayuu hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaga tacsiyeeyey dilkii yemen loogu geystay amiirkii mujaahidiinta al-qaacida ee jasiiratul carab sheekh qaasim arriimi oo loo yaqaanay abi hurayra assancaani bayaanka ka soo baxay hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu sheegay in hardanka u dhexeeya xaqa iyo baadilka ee ka dhex ololsan muslimiinta iyo gaalada uu sagootiyey halyey ka mid ah halyeeyada ummadda kadib markii uu sameeyey tusaale sare iyo kudayasho wanaagsan iyo himo aad u saraysa sida bayaanka lagu sheegay annagu haddii aan nahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan halkan tahniyad iyo tacsiyad ugu gudbinaynaa nafteena ummaddeena iyo wiilasheeda mujaahidiinta ah oo uu ugu horeeyo sheikha xaakimka ah addoctor ayman addawaahiri xafidahullah iyo hoggaanka iyo askarta tandiimka qaacidatuljihaad ee jasiiratul carab waxaannu leenahay indhuhu way ilmaynayaan qalbiguna wuu murugoonayaa balse ma odhanayno wax aanan ka ahayn inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay inay sharaf halkii ugu saraysay tahay inuu haliyeygii islaamka ee jasiiratul carab sheekh qaasim arriimi lagu dilay dagaalkan sharafta leh qaatumada halgankiisuna noqoto daadinta dhiigiisa qiimaha badan wuxuu sheikha amiirka ah allaha ku sharfay inuu ka daba tago kolonyadii shuhadada ee casrigan isagoo ah halyey ka mid ah haliyada islaamka iyo hogaamiye ka mid ah hogaamiyaasha jihaadka si ay qaatumadiisa uga marag kacdo dhabnimada wixii uu raadinayay ayaa lagu yidhi bayaanka bayaanka ka soo baxay hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale lagu bogaadiyey sida degdega ah ay mujaahidiinta jasiiratul carab durbaba u soo doorteen amiirka cusub taas oo uu bayaanku ku tilmaamay mid muujinaysa fiqiga wanaagsan iyo himada sare ee ay mujaahidiintu xambaarsan yihiin dadegsiimada ay walaalaheena mujaahidiinta ee jasiiratul carab ku soo doorteen amiir cusub oo beddelaya amiirkii shahiiday waxay ka mid tahay waxyaabaha muujinaya dhammaystirnaanta fiqiga iyo himada sare ay xambaarsan yihiin waxaan ugu hambalyaynaynaa doorashada ay doorteen sheekh khaalid baadarfi xafidahullah allahna waxaannu weydiisanaynaa inuu u furo dhulka kuna ilhaamiyo hanuun iyo toosnaan ku xoojiyo ciidankiisa kuna mannaysto guul iyo tamkiin oo ay ku ilqabowsadaan isaga iyo guud ahaan muslimiinta ayaa lagu yidhi bayaanka bayaanka ka soo baxay hogaanka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa imaanaya xilli maalin ka hor ay mu'asasada almalaaxim baahisay kelimad uu jeedinayo sheekh xamed bin xamuud atamiimi taas oo lagu shaaciyey geerida sheekh qaasim arriimi oo ay beegsatay diyaarad daroon ah oo ay leedahay dowladda maraykanka فإننا في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب annagoo ah jamaacada qaacidatul jihaad ee jasiiratul carab waxaan si guud ummadda muslimka ah gaar ahaan mujaahidiinta u xaqiijinaynaa khabarka la xidhiidha istishaadka amiirka hogaamiyaha ah oo ah sheekh abi hurayra qaasim arriimi raximahullah oo ahaa hogaamiye leh saabiqo hijro jihaad iyo nafur kaas oo ku shahiiday duqayn saliibi ah oo uu maraykanku u adeegsaday diyaarad daroon ah iyadoo uu sii darnaanayo holaca dagaalka saliibiga ee ka dhankaa jamaacada islamarkaana diyaaradaha cadowgu ay ku daba joogaan mujaahidiinta cadowgana uu jiho weliba isaga habarwacday waxaa allah mahadii iyadoo la qaadanayo ra'yiga inta ugu badan golaha shuurada ee jamaacada la isku waafaqay in mas-uuliyadda hogaaminta mujaahidiinta jasiiratul carab loo dhiibo ashaykh khaalid baatarfi xafidahullah iyadoona allah mahadii sheekha baycada lala galay وقد تمت مبايعته على ذلك ولله الفضل والمنة waxaa maamulka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe isu dhiibay sarkaal ka soo goostay dowladda federaalka ah maxamed muudey axmed aba muslim ayaa faahfaahinaya askarigan ayaa isku dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe maalintii shalay kadib markii uu ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka waa oday toddobaatan sano jir ah oo lagu magacaabo ibraahim dhegey kaas oo ka howlgalay deegaano ka tirsan kuwa xeebta xiga wuxuu sheegay in uu go'aansaday in uu isaga baxo ciidanka dowladda federaalka magacayga ibraahim dhegeyaa la yidhaha ciidamankii mar horaanba ka tegay oo waxaan kasoo kacay duurkan kasoo tegay aniga waaan anaynay anfacaynoon xaafay qaaday aan arkay aqligayga ar marka inaan diinka iyo dadkan ka dhalnay iyo dalka usoo naqda qalbigayga tugsan marka intaasa maashidaysi waa intaas ciidankaas inaan kasoo tegay qalbigaygaan ka helay iyo ilaahay xaggiis sababihii aad uga soo tagtay wax ma nooga sheegi kartaa waxaan uga soo tegay meesha markaan tegaya nin dunyo haysto dad haysta ahy dalki dadkii waaba nabad qabaya laakiin dunye waa dunyo beelay tabaray qabata marka inaan soo naqdo dalka iyo dadka u soo naqayo diinka ma hayaalaan aan soo naqdo adiga wax tababara ma soo qaadatay waa maya toddobaatan sano nin jira todobaro wax ka mooya todobaro ma aqaano herbaadiyo iska oo qaraabiyo duurkiisa ku dhaqman ahaa jiray ugu dambayntii ciidanka ku jira safka shisheeyaha maxaad ugu baaqaysaa inaan ka tuubo keenaan inay gaalnimada ka heraan oo ay muslimnimada ku soo dhowaadaan dhowaan ayay ahayd markii wilaayada jubbooyinka ay isku soo dhiibeen saddex askari oo ka tirsan ciidanka maamulka jubbaland iminkan waa xubinta ganacsiga waa kan maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي قصيدتي بدأتها مبجلا معظمي إلهنا نثني عليه خالقا
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sidoo kale xubinteenna waxaad ku maqli doontaan qiimaha la kala siisto qaraha ee suuqa degmada saakow sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid caddeyda haddaan ku horrayno waxaa maanta jiritaankeedii la iibinayay sagaal iyo toban dollar dhibic afar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa saddex iyo labaatan dollar dhibic siddeed bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii laba iyo labaatan dollar dhibic siddeed halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay sagaal iyo toban dollar iyo bar baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa kartuunkeedii shan dollar dhibic sagaal makaroonida nuuca yaryar waxaa kartuunkeedii la iibinayay lix dollar dhibic saddex timirta nuuceeda v i b da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay sagaal dollar dhibic labo caanaha ankurka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo afar dollar xilwa waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahjo uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo lixdan iyo toddoba dollar oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dollar markaana haddaan u weecano dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah
نبدأها على الإله الواحد qaraha ayaa waxaa lagu iibiyaa suuqyada degmada saakow isagoo ka qiimo yar degmooyinka kale ee gobolka mid ka mida beeralayda tuulada buula butuulo oo hoos timaada degmada saakow ayaa ka warbixinaya qiimaha qaraha ay keenaan degmada cali aadan maxamed wuxuu ka baxay tuulada la dhaha buulo batuulo buulo batuulo degmada saakow imisa kilomitir bay u jirtaa soddon qaraha macnaha oo magaalada aan keenay saakow waa suuqayga marka waxaan u keenay inaan la iga gato qarihii maanta aa keentay imisaa ku gaday xabadkii kii u horreeyey berimihii waxaan ku gaday hal dollar suguntadii waxaan ku gaday shan iyo toban kun lacag soomaali ee shilinka soomaali ah labadaas qayb baan u kala dhigay maanta ragga kale aad ku wareejisay marka aad fiiriso ayagoon imisay markaa iibinayaan markaana u hurgalay waxay iibsadeen soddon ilaa iyo soddon iyo laba ilaa iyo labaatan saasay u kala gadanaan ayagana haweenay ka mida dadka ka ganacsada qaraha ayaa iyana dhankeeda ka warramaysa qiimaha ay iibiyaan nadiifo duurow duuro cali hilowle nadiifo waxaad ka warantaa ganacsigan markaa aan ka hadalno goormaad bilowday aniga mar dhow marka ganacsiga aad bilaabaysay ma qara keliyaad ku bilowday maya habuuq meel halkaanaa la keenay goorta meeshaanaa laguu keenay waayo maxaa ku qaada marka maxaad ku qaadatay xabadkii xabadkii waxaan ku qaaday labaatan iyo saddex kun labaatan iyo saddex baad ku qaadatay adigu marka imisaa gadaysaa aniga labaatan iyo afar boqolkii waxaa ii fuushaa boqol kun man ku shirin intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها saraakiil ka tirsan ciidamada shisheeye ayaa xaflad sagootin ah waxaa loogu qabtay magaalada muqdisho kuwaas oo dalalkooda ku gurya noqday saddex iyo labaatan sarkaal ayaa la sheegay in ay dalalkii ka soo jeedeen aadayaan ka gadaal markii ay muddo ka shaqaynayeen magaalada muqdisho saraakiishan ayaa waxay ka mid ahaayeen shisheeyaha dhibaatada ku haya dadka ku dhaqan magaalada muqdisho waxayna ahaayeen booliis bixitaankoodu wuxuu qayb ka yahay iskala yaraynta ciidamada shisheeye oo si tartiib tartiiba inay dalka uga baxaan qorshuhu yahay warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqan waa inageynta